Magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan laba boqol iyo sagashan arday oo baratay culuumta caafimaadka, kombiyuutarka iyo luqadaha isla markaana ka aflaxday macadka waaberi. Munaasabada lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka macadka, xildhibaano, bahda waxbarashada, waalidiin, macalimiin iyo qeybaha kale ee bulshada. Maamulaha macadka waaberi Ustaad Cabdifataax Maxamed Sheikh Doon ayaa ka warbixiyey munaasabada.
waxaa halkan maanta joogaa arday iskugu jirta luuqadda ingiliishka kombiyuutarka caafimaadka oo laba qaybood ah oo ka qalin jabinaya oo halkan maanta shahaadooyinka lagu siinayo ay tiradoodu dhan tahay laba boqol sagaashan iyo shan arday oo ku kala oo ka kala imanaya luuqadda ingiliishka oo ay ka qalin jabinayaan laba boqol iyo laba arday kombiyuutarka oo ay ka qalin jabinayaan afar iyo labaatan arday dibloma nersin ooy ka qalin jabinayaan lix arday oxillary nersin oo muddo kooban dhiganaya ay ka qalin jabinayaan saddex iyo soddon arday iskugeyn laba boqol sagaashan iyo shan arday ayaa halkan maanta shahaado lagu guddoonsiin doonaa waa beri college waa difcaddii toddobiyo tobnaad kollegka waxaa la aasaasay laba kun iyo toddoba muddadaa aw shaqaynayay waxaa ka qalin jabisay arday dhan saddex kun afar boqol iyo koob iyo toddobaatan arday oo ay kuwan maanta ku jiraan saddex kun afar boqol iyo koob iyo toddobaatan arday ayaa halkan shahaado lagu soo siiyey maantana lagu siinaya Qaar ka mid ah mudaasharaftii ka soo qayb gashay munaasabada ayaa bogaadiyey.
guud ahaan ardayda qalin jabinaysa oo tiradoodu dhan tahay laba boqol iyo shan iyo sagaashan arday iskugu jira qaybaha kala duwanna si guud waxaan leeyahay hambalyo allah idinku anfo cilmiga aad barateen dardaaranka idinka tegaya waxa weeyaan maanta cilmigan aad barateen waxaad u barateen waa bulshadiinna bulshadiinna ugu adeega waxaad barateen
dugsiga waa beri maad aragtay isagana waan u hambalyaynayaa oo maamulayaashiisa iyo macallimiintiisaba muddo dheer baan saaxiib ahayn farxad baynay tahay inaan maanta aan qalajabintan idinla joogo hambaliyo hambaliyo ilaahay garabkiinaa galo gobolka ee, dee maalin kasta waxaynu markhaati ka nahay sanad kasta intaasoo arday oo saddex boqol ilaa afar boqol ku dhowaad ayaynu markhaati ka nahay taas waxay ku tusinaysaa kaalinta uu kaga jiro ee, college gobolka ayay ku tusinaysaa Een, tiimka waa berina waxaan oo ugu horeeyo ee, maxay yihiin saaxiibkay cabdilaahi oo ah maamulaha guud ee dugsiyada waa beri Een, waxaan ku aqaanaa intaan soo wada shaqaynay iyo intaan asxaab aynba waxaan ku aqaanaa tiim aad u adag karti iyo maxaa yidhi karaamo iyo kalsooni dheeraada maxaa yidhi ayaan ku ogahay oon ku aqaan waxaan ugu dacaynaya iyagana inuu ilaahay ka abaalmariyo ee, juhdigaa badan ay da'yarta geliyeen Dufcadan waa dufcadii toban iyo toddobaad ee ka aflaxda macadka waaberi ee magaalada Boorama. Tani markii la aasaasay